dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o e da ah oo toddobaadkan ku saabsan garsoorka soomaaliya waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
garsoorka soomaaliya ayaa doonaya inay abuuraan kalsoonida bulshada wakhti caqabado badan ay ku hareeraysan tahay garsoorka shaqooyinkiisa gudaha waddanka soomaaliya waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o eda ee toddobaadkan kadib marxalado badan oo uu soo maray garsoorka soomaaliya tan iyo dowladihii isaga dambeeyey dalka burburkii wixii ka dambeeyey weli waxaa caqabado ay ka haystaan laamaha garsoorka inay qotomiyaan garsoor hagaagsan oo shaqaynaya caqabadaha ugu badan ee jira ayaa waxaa ka mid ah la'aanta gaarista go'aamada qaarkood oo xilliyadii loogu talagalay dhaafo iyadoo aysan jiran ciidamo la shaqeeya waaxyaha cadaaladda oo booliisku ay ka mid tahay si ammaanka loo ilaaliyo nidaamka sharciyada uu garsoorka soomaaliya ku shaqeeya oo ilaa iyo toddobaatameeyadii kuwii la dhisay ah oo aanan la bedelin lana jaanqaadi karin hannaanka federaalka ee dalka uu galay musuq maasuq la sheego inuu ka jiro laamaha garsoorka dalka gudihiisa iyo dhibaatooyin kale oo shacabku ay badi soo wariyaan dhinaca kaleeto kooxda al-shabaab ayaa leh maxkamado gooni goonni ah oo qaarkood dad badan oo gobollada dalka iyo deegaanada ku dhow muqdishoba ay u doontaan cadaaladda ujeeddada loogu qanco go'aamada al-shabaab ay sameeyaan ayaa dadka qaarkood waxay kuu sheegayaan inay yihiin kuwo aanan hadal laga daba keeni karin amaba dadka qaarkood ay u arkaan in taasi ay tahay cabsigelinta kooxda al-shabaab aaweed oo go'aamada ay gaaraan ay fuliyaan dhinacyada ay ka wada gaaraan waxayna taasi keentay in al-shabaab ay qaadaan dacwado la xidhiira guryaha dhaxalka beeraha guurka khilaafyada ganacsiga iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada dhibaatooyinka soo kala dhexgala ah saddexdii sanee lasoo dhaafayse waxaa sannad kastaba ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay qabanayso shirar lagu turxaan bixinayo garsoorka islamarkaasina loogu gogol xaaro waxyaabaha muhiimka u ah inay wax kabedel ku sameeyaan garsoorka dalka sanadkan mawduuca shirka ah ay ka qaybgalayaan bulshada rayidka iyo qaybaha cadaaladda dalka ayaa looga hadlayaa kasbashada garsoorka ee kalsoonida bulshada ayadoo shirkan uu yahay mid ay kasoo qaybgalayaan dhammaanba maxkamadaha ka jira gobollada dalka iyo sidoo kaleeto tan dowladda dhexe ee federaalka haddaba nidaamka garsoorka ee soomaaliya sanadkan ee ah kalsoonida shacabka ma tahay inay kasban karaan ayadoo arrinkaasi dhinaca kale ay feer socoto in shacabka qaarkood laga yaabo ayba ka daaleen maxkamadaha dowladda baashe yuusuf axmed waa guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya iyo garwadeenka shirka sanadkan dib u nidaaminta garsoorka ee muqdisho ka furmay waxaanu aaminsannahay awoodda ugu weyn hubka ugu weyn iyo xoogga uu garsoor leeyahay waxa weeye waa kalsoonida ummadiisu ay ku qabto garsoor haddii ay bulshadiisu ku kalsoon tahay runtii garsoorkaas waxa weeye waa garsoor ee bulshada sidii loo baahnaa nugu adeegaya annaguna mar walba waxaa naga go-aan bulshada soomaaliyeed inaanu ugu adeegno si cadaalada talabaad waxa weeye dee dalku wuxuu ku jiray muddo burbur iyo soo kahay oo iyo hadda oo soo kabasho ku jiro taasi waxay keentay markaa in ummaddu ay ka aamin baxdo hay-adihii dawliga ahaa marka maadaama oo hadda uu dalku dib u soo dhismayo oo hay-adihii dawliga ahaa ay dhismayaan waxaanu aaminsanay inay lagama maarmaan tahay iyaduna ay barbar socoto oo ay la jaan qaado in laga shaqeeyo soo celinta kalsoonidu ay ku qabi lahayd guud ahaan hanaanka dowladnimo iyo gaar ahaan garsoorka dalka marka runtii dee markii burburku dhacay ayay baahi ayaa kalsoonidaas luntay soo celinteediiba hadda ay tahay in laga shaqeeyo balse guddoomiye baasha ayaa qabo in heerarka ay marto dacwooyinka ay qaadaan oo wakhtigoodu dheeraada ay suurtagal ka dhigi karto in al-shabaab cadaalad loo doonto wuxuu kaleetoo sheegay garyaqaan baashe inay jirto cabsi xooggan oo al-shabaab dadku ay ku hayaan islamarkaasina cidina aysan ka hor imaan karin amaba aysan diidi karin amarada ay gooyaan maxkamadahooda cabsida laga qaba aaweed dhab ahaan ma haynaan og tirakoobka ee dhaba dhabta ah ee aada nimankaasi cadowga dalka ah laakiin waa dhici kartaa waanay dhacdaa inay aadaan xaqiiqaduna maaha in maaragtay cadaalad loo aadayo ama cadaalad laga helaye waxa weeye waa cagajuglayn iyo qasab bulshada lagu bulshada bulshada bulshada lagu hayo ta kalena waxa weeye garsoorka dalku wuxuu maraa hanaan iyo habab dacwaddu ay marto oo ay ka bilaabanto maxkamadaha derajada koowaad ay marto derajada labaad derajada saddexaad oo maxkamadda sare ay gaadho iyadoo la raacayo xeerarka dalka marka waxaa laga yaabaa wakhtigaasi ay qaadanayso inay saameyn ku yeelan karto marar badanna waxaa taga dadka laga garhelo waxaanu ka warhaynaa kaysas maxkamadaha soo maray oo laga garnaqay oo si cadaalada u dhacay oo dadkii laga xuk waa tahay marka loo xukmay xuquuqda ay u dhibaateeyaan ay meelahaas tageen caqabadaha aan kor ku soo xusnay qaarkood waxa iga warramay guddoomiyaha dallada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxudiin shaatax sidaas dalka uu qaatay oo aan garsoorka dalka aanusan la jaan qaadi karin tan labaad garsoorka arrimaha go-aamada laga gaaro ama maxkamadaha ama garsoorka markay go-aamiyaan xukumada fulintooda ayaa ah hool kale oo aanan markaa la jaan qaadin garsoorkii oo aan hadda korkii aanan fulinayo aysan sidii lala loo fulinayn amar ee culeysta in la fuliyo halka meelaha kale go-aamada markii la gaaro fulintooda ay huban tahay tan kale processka ama habka loo maraya dacwooyinka oo runtii aad u dhib badan oo dadku aysan markaa aan nidaamka cadaaladda aan aqoonin ama sida loo dacwoodo aan garanaynin ay dhib ku tahay inay markaa maraan nidaamka noocaas oo kale ah oo runtii aad lalaabana ama wakti badan dadka ka qaadanayo corruption oo meelihii qaarkood ka jira oo runtii sababi karo dadku inay markaa aysan ku kalsoonaan iyo dadweynaha oo markaa mar walbaba jecel wixii inay noqdaan wax practically oo oo runtii cadaalad ay dareemi karaa markii dacwad ama ay qabtaan baahi ay u qabaan inay helaan cadaalad iyo garsoor xaq ah inay helaan marka arrimahaasa waxaa moodaa inay tahay waxyaabaha oo kalsoonida yareynayo marka laga soo tago saa sheegta dhaqaalyarida iyo awoodda garsoorka oo hadda kubceysa ah iyo xaaladaha ka jira dalka oo runtii aanan caqabad badan ku ah
mid lamid ah garyaqaan baashe guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxaa qaba rofesor liibaan xuseen ciise oo macallin ka ah jaamacadda muqdisho sidoo kaleetana ah sharciyaqaan ka tirsan bulshada rayidka ee soomaaliya sababa yani meelarka qaarkood yani waxyaalaha ay aad u sheegaan waxaa ka mid ah in go-aanka maxkamadaha ay aad u jiitamaan jiitan xoog badan ayaa lagu sheegaa oo taas ayaa asala waa sanadahan waktiyadan dambe oo xagga malafadaadka iyo markii gurigaagii adoo lagu xukmiyey ayaa dhacaysa inaanan gurigii aadan fulintii aadan helin dadka qaarkood wuxuu ku leeyahay shan sanaan haysanaa fulin ma lagama saari karo qof kalea ku jira marka ay marka u dacwoodaan meelaha oo kale haddii ay dhacdo inuu warqadihiisii iyo mulkiyadiisii uu sugan yahay waxaa ku filan keliya telefon oo la yidhaahdo gurigaas iyo waxaa ka bax adiga ma lihi haddii ka bixi waayo jawaabtiisa waa la yaqaanaa marka taasaa waxay keenaysaa dadku inay yidhaahdaan calal aqal qofkii is yidhaahda wax un samee fulintaa fulin la-aanta ka niyad jaba inuu aado way dhacdaa waxyaala noocaasa waan maqlnaa oo guuxaas wuu dhexya adkee ka run ah ilaa xadkee tahay waa meesheeda laakiin waa sheeko taalla guuxa yaalla magaalada iyo sheeko weyn haddaba garsoorka dalka soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala gedisan wakhtigaanse wuxuu u muuqdaa sidii hore inuu kasoo kabanayo sida uu ku doodaya mar kale rofesor liibaan xuseen ciise xanaanka garsoorka ama cadaaladda soomaaliya maraaxiil badan buu soo maray maadaama dalka uu burburay burburkii kadib dad baa aad isu xilqaamay oo shaqeeyey mudo dheer laakiin duruufaha ay ku shaqaynayeen awgeed waxaa dhacday dad aan mararka qaarkood aqoontii aanan lahayn iyo dado fara badan baa soo galay laakiin waxaad moodaa hadda sanadahan ugu dambeeyey dadaal xoog badan ayaa muuqata oo xagga dib u habaynta shirkan maanta ka furmay waa markiisii saddexaad afaraad buu hadda mataqaana shir sanadeedka la qabanayaa sanad kastaba waxa weye dhinacyadii laga warbixinihii sanadeedka la kala qaataa iyo dhinacyada u baahan in la fogsagareeyo ama la xoojiyo waxyaala fara badan oo isbeddelah waa la sameeyey xagga maxkamadda sare maxkamaddii raacfaanka tababaraa la qaatay arday fara badan adaha kasoo yani baxay ayaa la qaatay aqoon leh qaar master degree ah marka horumar dhinaca waa laga soo sameeyey laakiin waxaad moodaa duruufaha haysta awgeed xagga miisaniyadda iyo duruufaha amniga haysta ayaa keenaya iyo xukunada qaarkood oo u baahan fulin ayaa waxay keenaysaa fulintiina yacni waxay u baahan tahay in xukun kolka lasoo saaro in deg deg lagu furiyo oo hay-adaha kaabaya fulinta booliska iyo inay noqoto laakiin maadaama dhinacaas habacsanaan weyn baa ka jira shirarkii ugu dambeeyey waxyaalaha aad loo dalbaday in waxyaalaha waxaa ka mid ah oo aad loo dalbaday in boolis ama ciidamo si gaara ula shaqeeya garsoorka si loo helo fulin deg deg ah marka waa caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla garsoorka wakhtiga kan musuq maasuqa ayaa qayb ka ah caqabadaha jiro oo dhinacyadaasi aan ka soo hadalna ee qayb ka tahay waxaana dhici karta in qaar ka mida dadka maxkamaduhu ay go'aamada u gooyaan dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaceeda inay dhinaca kale kooxda al-shabaab aadaan waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed oo aan weydiiyey guud ahaanba caqabadaha ku salaysan musuq maasuqa sahla waxaan rabaa inaan kuu sheego waa run weeye horta dacwaduhu wakti bay qaataan taasna waxa ugu wacan xeerarka dalka ayaan saamaxayn inay muddo kooban ku dhammaadaan sidaad haddii aad og tahay xeerka habka madaniga soomaaliyeed oo ah xeerka lagu saleeyo marka laga garnaqayo dacwadaha madaniga ee dhulka aad soo qaaday oo kala waxaa ugu dambeysay wakti laga joogo hadda dhowr iyo afartan sannadood kun sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii baa xeerkaa la sameeyey waxaa laga yaabaa waktigaas inaanay bulshada soomaaliyeed dhulba isku qabsan jirin dhulka inay dowladdu gacanta ku haysay dacwadaha maxkamadaha soo galaa inay dacwado yaroo kooban ahayn oo muddo kooban ku dhammaada laakiin duruuftii baa isbedeshay markaa waxay imanaysa inay dacwaduhiina bateen dacwaduhu markaasi wakti runtii ay qaataan marka laga hadlayo musuq maasuqa iyo inuu saamayn ku yeesho ma odhan karno garsoorku boqolkiiba boqol waa kafayo yahay musuq maasuqa laakiin waxaan kuu sheegay inaan dadaal weyn runtii gelinay la dagaalanka musuq maasuqa iyo eexda islamarkaana garsoorayaal tiro badan iyo shaqaalo tiro badan oo lagu tuhmayey laga saaray garsoorka islamarkaa aanu hirgelinay in garsoorka dadka soo gelaya lagu qaato hanaan hufan oo tartan ah oo qofku uu ku yimaado aqoontiisa iyo waaye aragnimadiisa iyo maxaa taqaanaa laakiin aanu ku iman yaa ku yaqaana runtii dad badan oo hadda boqol iyo toban qof oo iskugu jira garsoorayaal kaaliyayaal iyo xeerayaal habkaasi ku yimid ayaa waxay kusoo biireen garsoorka waxaananu aaminsanahay runtii inay wax badan ka bedeleen xaaladii uu garsoorka ku sugnaa welina jidka jidku waa dheeryahay howlo badan baa inoo hadhay shaqadeediina waa la hayaa laakiin si weyn baanu ula dagaalanaa musuq maasuqa iyo eexda garsoorka waxaananu ku dadaalaynaa inaanu xaqiijino garsoorku inuu noqo mid hufan oo karti leh oo si dhexdhexaada bulshada uu soomaaliyeed u adeega haddaba kulamadan saddexda sano soo jirsaday iyo dib u habeynta lagu sameynaya garsoorka wakhtigan dalka shacabka ma siin karaan kalsoonida looga baahan yahay waxaan weydiiyey mar kaleeto waxaa laga filan kara kulamadan iyo sida ay isula jaan qaadi karaan kulamadan iyo caqabadaha inay dawo u noqdaan cismaan maxuudiin shaatax wala runtii maanta waxaa furmay shirkii sanadlaha ahaa ee garsoorka waa markii labaad aan ka qayb galo runtii markaan u fiiriyo kii hore iyo kan wax badan ayaa iska bedelay waxaa muuqato in dadka qaarkood oo garsoorka ee qayb ka ah ama ama hogaaminayo inay rabaan inay wax hagaajiyaan balse waxaa moodaa in caqabadaha hortaagan ay yihiin caqabada keligood ay shacabka qaban karin uga baahan mid si national ama dalkao dhan lacago oo wax lawada qabto sida nidaamka federal systemka oo aan markaa iyo nidaamka da ugu shaqeynaya garsoorka oo runtii ah tii hore marka arrimahaas oo dhan fulinta go-aamada ama xukumaha dhacayo oo aan la jaan qaadeen habka ay ciidamada booliiska iyo garsoorka iskula shaqeynayaan arrimo siyaasadeedoo marka qaarkood soo far soo fargashtaan habka cadaaladda iyo garsoorka waxaasoo dhan ayaa marka u diidaya inay dadka howlaha wadaan ay xal u helaan marka garsoorka ayaa ah mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee nidaamka dowladeed waana mid ka madax bannaan laamaha kaleta ee dowladda hase yeeshee caqabadaha ku gadaaman garsoorka dalka soomaaliya ayaa waxa uu ka dhigayaa in weli dheelitirnaan la-aan garsoorka dalka inuu jiro inkastoo sanadba sanadka ka dambeeya sida martida barnaamijkan iigu warranta ay ku warramayaan in uu soo hagaagayo laamaha garsoorka ee dalka guud ahaana barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkan waa naga intaa toddobaadkan inta mid ka xiga aan ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo